kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aanu ku eegayno saameynta uu gabdhaha ganacsiyada yaryar ku leh xaafadda islii ee magaalada nairobi ku yeeshay bandowga saaran magaalada si loo xakameeyo xanuunka coronavirus xaafadda islii ee magaalada nairobi waxaa ka jira ganacsiyo yaryar oo badan oo ay leeyihiin gabdhaha soomaalida ah ee degan magaalada nairobi qaar ka mid a gabdhaha ku ganacsada xaafaddaasi ayaa tilmaamay in xilligan oo ay macaash badan heli jireen ay sanadkan taasi meesha ka saartay dadkii oo aan isu soo bixi karin caasho cali waxa ay xaafadda islii ku iibisaa maryaha baatiga ah amaba shiidka loo yaqaano kaas oo ah isha keliya ah ee uu dakhliga ka soo galo taasoo sida ay sheegayso dhowrkii bilood ee u dambeeyey ay suuqxumo ku dhacday baatigaa yaryar baan gadaa wax kale ma gado waa baatiga caruurta muddo maxaan idhaahdaaye bishaa imiko bishaa imika shanaad ku jirto oo shan bilooda waxba lanagama gadan bishii koowaad baa noogu dambaysay wax lanaga gadgato marka dadku way iska yimaadaan way noqdaan way dhigaan way qaadaan way dhigaan way la hoydaan oo layska yimaadaa mooyaane wax suuqa male intaa xanuunnadaasi yimaadeen waa kaade guryihii kiradii waa lanaga xidhay keena lanayidhi kiradii waxaasaannu ka bixinaynay markaa ma jirto de waxaan kirana iskaga bixinno dee dhibtaasaana haysato cid ilaahay mooyaane cid noo ogino ma jirto yaa ilmaa la wada haystaa waxaan ku yidhi barabaraha yarbaa ayaa boqolka shilin ee ka soo galay dadku de ku samirsan yihinoo yar biyobiyaysaan intiina la waade wax ilaahay noo soo wadaba caasho caagane waxay xaafadda islii ku leedahay makhaayad ay ku xiran yihiin macaamiil soomaali u badan xilligan oo lagu jiro bisha barakaysan ee ramadaanna uu dalabku aad u badan yahay hase ahaatee uu culays weyn la soo gudboonaaday xanuunka covid nteen awgiis maqaayad saddexda waqti waxa laga cuno dad soomaaliya iyo dad ajanabiga ay ku xiran yihiin samaysto cuntooyin fara badan haddii mar qura layiri wax fariisanaya ma lahan waa in cuntadii gebigeedaba tagawey laga dhigo cuntooyinka qaar waxaan ku qasbanaan inaan iska dayno cuntooyinka qaarna aan sameyno kuwa daruuriga ah ee dadku marka u baahan yihiin maadaama hadda bil rabadaan lagu jiro waxyaabaha ugu muhiimsan hadeertaan aan sameyno waxay tahay inaan ku dadaalnay in shaqaalihii aan sameynay inaan xadidnay shaqaalihii tusaale oo kale shaqaalihii badnaayoo kale inaan waxayn kala dhinnay kadibna aan sameynay inaan iskala qeybinay annaga laftirkeenii xilli hore shaqadii lasoo galo rabadaankii hore oo kale waxaa lasoo geli jira shaqada hal saac oo subaxnimo waxaa lasoo geli jira afar saac subaxnimo barqadii oo kaleeto laakiin hadeertaan waxaa lasoo gala laba iyo tobankii waa in wax walba la diyaariyaa hilbaha oo kaleeto ayuu nuuc hilbaha oo dhan waa wada qaadanaa marka waxay noqonaysaa in wax walbo caag lagu diyaariyo blastig ah oo dadka ay ku qaataan tag awey marka waa dareemi kartaa hadda qof kuu soo galayo cunto aad siinayso miisaaniya ma jirto cunto walbo waa tag awey qofkii cuntadii keliye ayaa dan haddana wuxuu sameynayaa inuu cuntadii xirxiro marka asaga caaga kusoo shubayaa laba qof oo kaleetaa joogto iyadana sii xirxirayso anaga iyo dad kalaa joogna iyaga dalabkii dad kasoo qaadayna kastamka cuntadii xirxirneedaan qaadayna dadka kastamka u dhiibeyna marka taa waxay noqotay in shaqo badan la diyaariyo cuntada markii lagu rido weelka kaligeed iyada kaligeed qofkama qaadanaya cuntadii waxay leedahay liin waxay leedahay ansalaatadii lagu ridayay mooskii wixii waa inay diyaarsan yihiin timirtii wixii oo dhan marka u sameyna macaamiisheen in aan baco ugu diyaarino ugu xirxirnay aan u waxeynay si ay cuntadii isku qaataan tusaaloo kale waxaan diyaarinay cashadii oo kaleeto oo hilibkii iyo bariiskii iyo baastadii ah haddana waxaa gees kale ku diyaarsan sambuuskii mandaasigii burkii iyo waxyaabihii kaleeto adiga snackska ahaa ee markaasi dadku ay ku afbilaabanayeen dadka soomaalida maadaama sambuuska aada u jecel yihiin isaguna waxaan sameynay in qeybta gudahoo kaleeto snackska laga dalbado sambuuska qofka markuu dalbado odharka gudaha qofbaa ku jira karinaya isagaana bixinayo qofka odharka qaadaya kadib wuxuu xaanshidii ugu soo riday qofka uu dalbaday korkeeda wuxuu kusoo qoraya lacagtii qofka uu dalbaday kadib wuu dhiibaya waa dareemi kartaa marka culeys qofkii waraaqadii uu la imaanayo qofkii lacagtuu bixinayo waxay ku qorantaha olready xaanshida korkeeda ma u baahnin inuu qof kale dhexdeena ka shaqeeyo warqadaasaan fiirsanayna waxa ku qoran sidii lacagta qof ku dhiibaya haddii cuntooyinka la jirto cuntooyinka sida fruudka oo kale mushaarida oo kaleeto cuntada suxuurta oo kale way diyaarsanta iyada waaba la baajgareeyaba mala sii sugi karo teem malahan waqtiga aada u yaryahay hal saac waa in qof walba gurigiisa uu jooga haddii kaleeto dhibaataad la kulmi kartaa oo haddii mar sharci daro lagugu qabto iyadoo wadankii dhan bandow lagu soo raga adigoo kaligaa soconaya cid kaa yeelaysa mala shaqan ka imaaday marka waad ku qasban tahay shaqaalihiina inay tagaan teemkoodii guryahoodii adigana aad gurigaaga teemkaaga ku tagto marka culays fara badan ayaan taas kala kulanay oo ah inaan yacni anagoo haween u badan oo maqaayadda gabdhaha la yirahdo maqaayadeena baastamcaan haddana aan isku howlay in kastamkeenii aan qancino iyada oo dhib ay nagu tahay ka sokow shaqada badan ee kusoo korortay caasho iyo saaxiibadeed maqaayadda maadaama wakhtiga iyo muddada dhaqdhaqaaqa magaalada uu aada u kooban yahay ayaa waxaa dhinaca kale ay xanibaadu la timid in ay galaan kharash ka badan midkii ay horay u geli jireen si ay u socodsiiyaan maqaayadooda waxyaabahan aad soo geli soo gaday sida balaastiga waxaad kasoo gaday qof kale oo markaasi aad u cadeynaysaa maalintaasi waxaa laga yaabaa intaasoo caag inaad soo gaday oo lacagteedii maanta lagaa rabo wax walba inaa wax walba lacagtooda aa bixisaa la rabaa marka wixii isma keenayan shaqaalihii lacagay rabaan wixii waa in yacni hoosu dhac fara badan dhaqaalaha dhankeedaan dareemayna laakiin alxamdulilah hadiiba maqaayadaha qaarkood wuu saameeyey oo albaabadaaba iskugu dhufta laakiin anaga maadaama maqaayadeena ay shaqeynayso adlistaad waxaan isku dayeynaa inaan traigareyno xataa adlisti shaqaalihii inaan mushaarkooda siin karno anagana ijaarka iska bixin karno adlisti hase ahaatee caasho caagana ayaa tilmaantay in caqabada ugu weyn ay haysataa hadda ay tahay ciriiriga waktiga iyo hawsha badan ee loo baahan yahay in laga qabto maqaayadda waxan waa maqaayad soo maaha wixii intii la xareynayo oo miisaskii yacni maanta or waxbaa la diyaarinaya soo maha maqaayaddii waxaa laga yaaba miisaskeedii kore inay xoogaa wasaq yihiin marka in la buufiyo u baahan tahay marka inta yarta aan daaheyno yacni caqabada adag nagu noqonayso mararka qaar waxaa dhici karta xataa in baabuurkii uu soo galo oo yacni dadkii la xareynayo oo askartii magaala xaafadihii lagu soo daadiyo marka caqabada ugu adag waxay tahay hadda aan wajaheyno keliya dhibka inagu hayso xirxirka cuntadaasi oo intaasoo kunoo qofoo maqaayada kastam ka aheed oo wax ka cuni jirta cuntadeediyaa la xirxiraya waa dareemi kartaa adna naftirkaada caqabada ay tahay marka culayska ay tahay marka qof walba oo maqaayada shaqo yar ka haya xataa ugu yaraan shan saac shaqeynaya wuxuu ku qasban yahay in sideed saac sagaal saacadood uu shaqeeyo waa dareemi kartaa marka culayska iyadan halkaas ka imaan karo intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aanu kusoo qaadanay saameynta uu gabdhaha ganacsiga yaryar kuley xaafadda islii ku yeeshay bandowga saaran magaalada nairobi si loo xakameeyo xanuunka coronavirus barnaamijka waxaa gacan iga siiyey wariyaha v o a ee magaalada nairobi khadar maxamuud xareed intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leeyahay ramadaan mubaarak